fid wanaagsan saaxiibayaal meel weliba o aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka sahanka isboortiska ee warbaahinta himilo barnaamijka sahanka isboortiga waa todobaadeed habeen weliba oo jimcaha sabdina uu soo galayo hadahan oo kale aad ka maqashaan idaacadda himilo f m waxaan diiradda ku saarnaa taariikhaha iyo rikooradii laga bartay kulamadii dhacay toddobaadkan waxaan falaqayn ku samayn doonaa kulamada xiisaha leh ama kulamaha xiisaha leh ee dhici doona isbuuca soo aadan sheekooyinkii layaabka lahaa ee toddobaadkan dhacay ayaad dhegeysan doontaan si lamid ah waxaad maqli doontaan dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ciyaaraha maantaoo jimco ahayd qodobada ugu muhiim qodobada ugu muhiimsan een caawadin hayno waxaa ka mid ah kooxda manchester united oo ku dhawaaqday in heshiis cusub oo waqti dheer ah ay ku abaalmarisay macalinkeeda jose morinio barcelona oo shaacisay inay la soo wareegtay daayarka blue jan beb guardolo oo ku rajo weyn in kooxdiisa man city ay real madrid ka hor istaagi doonto hanashada saxiixa ciyaaryahanka la yidhaahdo nemer j r alexis sanjes oo kulankiisii ugu horreeyay u safan doono caawa kooxda united-ka mid ka mid a kooxaha waaweyn ee england oo u dhaqaaqaysa ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda real madrid matthew covasage xidiga jafer masirano si cajiib ah loogu macsalaamiyey garoonka camnu kahor inta uuna bilaaban kulankii isbanyol ee coba del rey anthony conte oo daha ka rogay inay maqnaan doonaan saddex ka mid a ciyaartooydiisa muhiimka ah kulan ka tirsan efekabaha oo kooxdiisu ay la leedahay newcastle united uefa oo baaritaan ku bilowday kooxaha arsenal iyo united-ka iyo kiiskan oo la xidhiira alexis sanjes iska hilmaan hoosu dhaca kooxda real madrid cristiano ronaldo wuxuu weli sii wadaa ku guulaysiga abaalmarinada mar kale wuxuu helay jaa-iso muhiima toddobaadkan mid ka mid ah koobabkii uu marinho kula guulaystay kooxda united-ka oo ka maqan madaxafka kooxda riidhiska keliya alexis sanches kuma uusan biirin manchester united waxaa weheliya laba ciyaaryahan oo aadan ogeyn jamaahiirta b s d oo ku orinay mar jr todobaadkan islamarkaana la saftay edison cafani madaxweynaha kooxda r madaxweynaha waddanka jarmalka ee argentina waxa uu kala doortay mid ka wanaagsan ciyaartooydiisa misi iyo maradona rafael benates oo ka sheekeeyey sababihii keenay fashilkii madrid rayad mares oo toddobaadkan si lama filaana loogu dhex arkay mid ka mid a garoomada sida aadka ah looga doonayo ciyaaryahankan
waa xubinta sooyaalka naadiyada qaybta koowaad taariikhda byr minton oo kooban ayaad maqli doontaan gaxman waxaa weye ciyaarta koowaadi oo nu sameeyeen kuwait iyo alahli masri aada aad ayaan ka kamid
waa xubinta xasuusta xidigihii bersamaadka caawa waxaan idii haynaa qaybta saddexaad taariikhda cafiif mar kale iyo barnaamijka sahanka sports
degeystayaal isku soo noqod wanaagsan mar kale waxaad degeysanaysaan barnaamijka sahanka isboortiga himila f m boqol laba dhibic shan megartis ayuuna idinkaga imaanayaa cabdicasiis habee wanaagsan habeen lamida maxamed dabcan aadan aadan ugu faraxsana mar kale inaan dabcan ku kulanno barnaamijkan oo toddobaad kale dabcan uu maantana bilaaban doono insha allah aan beri u bilaaban doono dabcan cabdicasiis maanta qodobada caalamka way fara badnaayeen dhanka sportigu haddii aad dhegeystayaasha kusoo qabato gaar ahaan kuwa kubadca ilaa gelinkii dambe ee shalay ilaa xalay ilaa ay galabta ilaa maanta ilaa saaki maanta oo jimcaheed oo dhan maxamedow haddaan soo koo koobno waxaa qayb ka ahaa kooxda manchester united ayaa waxay si rasmi ugu dhawaaqday inay hesho cusub oo waqti dheera ka saxeexatay macalinkeeda la yihahdo jose morinio macalinka waddanka portugiiska ayaa xilli ciyaareedkan waxa uu yahay xil ciraadkiisa labaad ee uu ku sugan yahay masrax riyada ama old trafford si la midana kooxda sanadkii lasoo dhaafay wuxuu ku hogaamiyey saddex koob oo laba ay tahay ciyaaraha maxalliga ah halka finaalo uu ku khasaaray markii uu kooxda real madrid la ciyaaray koobka la yihahdo subarkaabaha ee yurub sidaas daraaddeed macallinkan oo la aaminsan yahay inuu yahay macallin manchester united ku hogaami kara guulo lamida guulihii uu ku hogaamiyey sir alex fargson kooxdu waxay go-aan ku gaartay inay sii haysato ilaa sanadka labada kun iyo labaatanka wuxuuna dooq u haystaa inuu ku darsado hal sano oo dheeraada maxamed murini ka waran marka hadee cabdicasiis murinho waa mid kamid ah macalimiinta ugu shacbiyada badan sidoo kale ah hadduusan ahayn koowaad waa labaad markaad eegto intay ahaan iyo sidoo kale guulaha u gaaray mararka qaar waxaa tartan kula jira beb guardiola haleelay kooxda city wax filtanka buxooganta la dhexeeyo murinho dabcan heshiis buu saxiixi doonaa ilaa labada kun iyo labaatanka ha dabcan waqtigii soo socon dabcan heshiisyo badan ayuu saxiixi doonaa tani waxay ka saacidi doontaa kooxda unitedka in goolihii lagu yiqiinay jos marinaho oo dabcan dib usoo celin doono weliba wuxuu duray kooxihii hore oo kasoo tegay sida inter real iyo chelsea ah wuxuu sheegay isagoo guulo la gaaray islamarkaana koob waaweyn sida koobka horyaalada yurub horyaal iyo waxyaaba lamid isagoo la qaaday ayuu haddana kooxaha kooxahaas kasoo tegay laakiin manchester united isagoo horyaal aan qaadin ayay ku abaalmarisay inuu markale sii joogo kooxda ha dabcan murinho in badan ayaa lala xiriirin jiray waagii uu joogay sal frexon xitaa dabcan waa uu raadin jiray boskan mar u kaga tegay ninkan waayeelka u dhihi jiray marka dabcan murinho ha wax uu ka jeclaa malaha kooxda unitedka waana kooxda keliya oo isleeyahay leelahay guulahaaga mustaqbaleed way ka harsantaa inaad la gaarto
waxaa si rasmi ah kooxda barcelona ay u shaacisay heshiiska ciyaaryahanka la yihahdo paul chen yavis kaas oo ah ciyaaryahan daira kooxda kubadda cagta ee barcelona ayaa war rasmi ah oo lagu qoray mareegta kooxda ay ku leedahay ama mareegta rasmiga ee kooxda waxaa lagu sheegay maxamedow in ciyaaryahankaas yarka ah ee kooxdu la soo wareegtay isla markaana sideed toban jirkan waxa uu siixay ayaa laleeyahay heshiis saddex sano ah ciyaaryahankan labaatan iyo shan milyan ayaa lagu burburi karaa waqtigan heshiiskiisa laakiin halkaas sana haddii lagu daro oo hal sano ay fursad u haystaa inuu kooxda ku daro lakin halkaas sana hadduu ku daro toddobaatan shan milyan oo lacagti rubo ayay gaari doontaa lacagta lagu burburi doono mumalisa barcelona meeshaan weli inaysan baranin qaabka ciyaartooyda marka horeba si fiican lacaga qaali a la dul dhigo si sida neymar oo kale si dayacan aysan uusan uga tegin
laakiin marka si loo eego ninka waa daay oo aad u daayaraya sidoo kale magacna ma lahan marka taasi yaa ka dhigaysa in xiddigan qiimo iska hoose lagu waxay ahaa
maxamed waxaa ka warqabtaa real madrid toddobaadkan waxay ka hartay tartanka la yihahdo cob del rey sheekada real way noo socotaa laakiin isku aadka ayaa lasoo saaray barcelona iyo valencia ayaa isku dhacay halkaas waa kulan adag soo ma waaw meesha loo bahnaa markaad eegto in kooxda koowaad iyo kooxda saddexaad ee laliga isku dhacaan isku dhacaan liganis oo real madrid akrikid ahaan saddex gool iyo laba gool kaga soo gudubtay ayaa ku dhacday iyadana kooxda sevilla oo atletica madrid laftirkeeda kasoo adkaatay maxamed oo dhanka kale wargeyska don bron la yihahdo kana faalloda ciyaaraha waddankii spain iyo weliba dhammaan kubadda cagta waxa uu sheegayaa in macallinka mancity la yihahdo pep guardiola uu doonayo in kooxdiisu ay real madrid ka hor joogsato inay ciyaaryahankan ku guulaysato saxiixiis islamarkaana wuxuu doonayaa in ciyaaryahankan uu keeno waddanka ingiriiska iyo naadiga manchester city neymar ayaa waxaa dhankiisa diyaar u yahay laleeyahay inuu u dhaqaaqo mancity sababto ay tahay wuxuu aaminsan yahay halkaas inuu kaga horreeyo horyaal adag islamarkaana kooxda city ay kamid tahay kooxaha ugu tunka weyn marka la fiiriyo dhanka awoodda sanadaha dambe ay kamid tahay kooxahaas waaweyn dhanka kale kooxda mancity ayaa waxay diyaar u tahay inay wax walba u samayso sidii xiddigan ay u keeni lahayd garoonka la yihahdo etihad stadium oo calanka u eg kaas oo ay ku ciyaarto naadiga manchester city neymar jr misleedahay uu tegi karaa manchester city cabdicasiiso markaad eegto neymar oo hadda rajeynaya in waqtiyada soo aadan uu ku biiro kooxda maringoska ama real madrid ila ma ahan inuu dooran doono horyaalka ingiriiska sidoo kale naadi ka mid a kuwa marsi marka si loo eego taariikh ahaan aada u liidato city inuu ku biiri doono ila ma ahan weliba wararka ugu dambeya soo baxay waxay sheegayaan maxmedow in nasir al khalifi oo ah shakhsi askari naadiga paris german uu sheegay in neymar jr haddii kooxda uu kula guulaysto champions league uu loo lalageli doono real madrid islamarkaana uu fasaxan yahay inuu meesha rabo aado laakiin weli wuxuu aaminsan yahay in real madrid lacagta uu kasoo bixiyay mid u dhowtoon aysan ka bixi karin ciyaaryaanka neymar la yihahdo warar kale waxaa kamid alex sanchez iyo saaxiibadiisa cusub ee manchester united ayaa saaka waxay usoo duulinaya laleeyahay oo jimcaha ahayd halka la yihahdo yovil ka hor kulankooda caawa ay tartanka efa cup kala ciyaari doonaan adiga redevils ayaa waxay la ciyaari doontaa wareega afarta ama waxay ciyaari doontaa wareega afraad ee tartanka la yihahdo efa cup iyaga oo la ciyaari doona kooxda league two ama horyaalka labaad ee la yidhaahdo yovil kulankan ayaa ka dhici doona garoonka la yidhaahdo hoshbark sanchez oo dhamaystiri ku biritaanka manchester united toddobaadkan ayaa qayb ka noqon doona ciyaartooyda caawa ciyaar doonta manchester united sida la werinaya maxamed isla markaana wuxuu qayb ka yahay ciyaartooydii soo safray ee manchester united naadigan safkeeda loo soo magacaabay isla markaana waxaa la arkay xitaa isagoo sawirada ugu badan ee la wareejinaya ama baraha bulshada ama xitaa wargeysyada waaweyn ee ingiriisku ay isticmaalayaan wuxuu ahaa sawirada sanchez oo ku jira safka kooxda manchester united ee safray sanchez toddobaadkan sheekadiisana way noo socotaa waa ka sheeki doonaa lakiin kulankan caawa qeyb ka noqon doonaan dhanka kale maxmedow kooxda arsenal tababarheeda la yihahdo arsenal winger waxa uu si maldaan u sheegay in kooxdiisu ay isaga hareyso bacsiga ay ugu jirto xidiga kooxda burshu dortmund u ciyaara ee pierre emric obimia la yihahdo kaas uu dhashay waddanka gabon maxamedoo dababaraha waddanka faransiiska u dhashay ayaa arrintaas soo ka hadlaya wuxuu yidhi kuma kuma sheegi karo ayuu yidhi wax ka badan wax badan ma jiraan ayuu leeyahay waxa aan ku dhawaaqayno ma jiraan waqti xaadirkan waxa aynu joognaa meeshii aan joogno waxa aynu wuxuu leeyahay waxa aynu haysanaa waxa waxa aynu haysan doonaa xidigaha kooxda haata jooga sidaas daraaddeed saxaafaddu waxay mid isu fasirtay maxmedow inuusan ciyaaraanka obamiyag lidaada imaan doonin waxaa la xasuustaa in kooxdu mkhtirian ay heshay islamarkaana sanchez uu ka tegay isaguna uu sheegay wuxuuna inta kusi daray miyay wax kala dhici doonaan waqti xaadirkan ma garanayo ayuu leeyahay marka real madrid ama kooxdan aan idhaahdo arsenal inay soo qaado wayso obamiyaan sanchezna ay lumis
cabdicasiisow niyo naadiga arsa dadka tagaan dee dad waa dulqaad badan markaad eegto in dabcan taariikhan inkastoo ay naadi weyn tahay in xidig muhiim oo idinka tagay sidoo kale dabcan aad raadinaysa mid kamid ah kuwa ugu muhiimsan ee dadka garabka ka ciyaara ah dabcan macalinka u yidhaahdo sanadkan macnaha uma baahnin dabcan taas waxay ka dhigan tahay in dadka arsenal taageera ay hadda u furan tahay inay isaga tagaan adiga sababtoo ah xidig awomyang waa mid kamid xidiga ugu wanaagsan waana dabcan mustaqbalka ama bedelka saxda ah ee alexa sanchez laakiin qof koox u taageera mabedel kara horta taas wax baaritaan lagu sameey mataa xiiso haddii naadigaada dabcan aada u hooseyso xilli kasta aysan koob qaadaynin waa muhiim inaad dabcan isaga tagto meesha waa koob iyo natiijo un dabcan magac magac hadii lahaa dad badan magac qaadan waay ama horumar gaari waay kooxda barcelona oo waddanka spain iyo gobolka catalania ka dhisana markii sideedaad oo xirida ay gaartay wareega wareegan ay hadda joogto iyada oo gaartay sanadihii ugu dambeeyey laba kun iyo toban iyo lagu sideed sideed mar oo xirida ay saamifinaalada tartanka goob darari kooxda tagaysaa awood sama muuqato sideed sano inaad dabcan gaarto saamifinaalada samfinaal
weliba kooxdan waa kooxda ugu guulaha badan marka tartanka la fiiriyo waa sida ahaa dabcan teeda kale sanadihii ugu dambeeyey markaasi u eegtanay iyagun baa ahaa kuwa ugu guulaha badan tartankan manchester united ayaa isku diyaarinaysa maxmedo inay u dhaqaaqdo ciyaaryahanka khadka dhexe ee real madrid maanta coventry la yihahdo kaasoo ay ku doonayso inay lacag badan kusoo qaadato isla markaana ay old trafford kasoo dejiso haddii u suurto gasho dhamaadka ciyaartkan coventry ilamahan
meeshas matic iyo hareere iyo real iyo bogba meeshas ayadoo kaariga oo bin sii fadhiyo isoo laleeyahay kaariga sanadkaana ugu dambeysa kubadda cagta wuxuuna shaqo ka heli doonaa kooxda manchester xidigaha benjiga ama xidigaha kaydka kooxda United aad bay badan yihiin andar harera andar harera marar qaar fadhiyo sidoo kale ee waxa kale fadhiya Imran Fulan oo boskas boskas lagu ciriiriyo ira kale ilamaha in wuxuu ka Imran Fulan tagara qaar mutala laakiin Mourinho jecel baa
ee xidiga Jafar Musala la yiraahdo ayaa si cajiib ah Maxmedow waxa xal loogu macsalaameeyay garoonka Camp Nou oo godkan harta loo yaqaano ee ka hor intausan bilaabanin kulankii koobda la reeyay ee kooxda ka dhisan isla gobolka Catalonia ee Espanyol ee Barcelona la ciyaartay xidigan waddanka Argentina u dhashay ee kooxda Barcelona ka tagay bishan kadib markii uu ku biiray horyaalka China Super League la yiraahdo ciyaaryahanka wuxuu doonayaa inuu kulmo badan ciyaaro si uu qayb kaga noqdo World Cup-ka ama koobka adduunka ee Ruushka ka dhici doona tababaraha kooxda kubadda cagta ee Chelsea Anthony Conte Maxmedow wuxuu daha ka rogay inay maqnaan doonaan saddex xidig oo kamid ah xidigiisa muhiimka ah kulanka FA Cup-ka ee Newcastle United leeyihiin saddexdan xidig waxaa Maxmedow kamid ah ayaa laleeyahay ciyaaryahanka ila Tobit Cartos William iyo sidoo kale Alvaro Morata hadda ay kooxdooda ciyaar doontaa FA Cup naadiga Newcastle United ee macalin Conte waxa uu doonayaa inuu bishan ciyaartoydiisa kooxdiisa xoojiyay la leeyahay ciyaartoy badan oo weerar ay u raadinayaan weli wararka ugu dambeeya waxay sheegayaan in ciyaaryahanka kooxda Arsenal ee Alfred Giroud ay soo qaadan doonaan kooxda kubadda cagta ee Juventusna waxa lagu soo warramaya laftirkeedu inay bartilmaameed xoogan ka dhiganayso ciyaaryahanka kooxda Manchester United garabka midiga iyo bidixaba uga ciyaara ee la yiraahdo Matthew Darmian kaas oo ay doonayso inay Manchester United miiska u saarto lacag gaaraysa labaatan milyan ama lacag ku dhow labaatan milyan sagaal iyo toban milyan oo lacagta galinka sarreenka ay wararku sheegayaan maslada maxamed manchester uu ka tegi karaa ciyaaryahankan isla markaana juventus uu ku beeri karaa si lamid a jorod uu iman karaa naadiga chelsea masladahay eden sako ayaa lasoo warinaya xitaa in xaaskiisu ay u diiday inuu la dhan yimaado iyadoo ku andacinaysa in labadii carruur ay haystaan ay ku dhasheen talyaaniga iyo roma sidaas daraadeedna nolosha roma ay tahay miday ku qanacsan yihin cabdilxasid waad mahadsan tahay markaad eegto in darmian uu ku biir ama ku laabto dadka talyaaniga gaar ahaan magaalada turin oo kusoo caan baxay dabcan taas iska macquul had dabcan leena toosa ma helo laacibkan talyaaniga ah safka koowaad ee kooxda kama tirsan kama tirsanaha marka taasi waxay ka saacidaysaa in bianganeri Uu dib ugu laabto.
dabcan dib ugu laabto sidoo kale weliba wuxuu kamid yahay ciyaartooyda safka koowaad ah xulka qaranka waddanka talyaaniga talyaaniga ha ma haystaan booskaasi oo duwaha ah marka eh, tan waxay fursad kale ugu tahay in xiddigan uu ku laabto bianganeri si uu guulo kale dib- dabcan uu dib ugu laabto walaalkiisii Aad iyo aad.
kusoo canbaxay eh, talyaaniga sidoo kale eh, xiddigan eh, Giroud.
Giroud malaha jerud iyo jalsi inuu jalsi toddobaadkan maalmaha weliba waxay raadisay saddex ciyaaryahan oo kala daran Kala Eh, daran, waxaa ha, qaybta kala ahaa daran.
ciyaaryahanka la yidhahdo croch Croce, sida mida ha.
panteki ayaa ku jiray jek jek xitaa way raadisay Eh, waxay raadisay ciyaaryahanka la yidhahdo eh, jurud hantay raadinaysaa waa waa niyaho ninkaan dhahayn eh, Co- eh, conte Ah.
eh, iyo xiddigaha da'da- diego costa oo weliba horyaalka inuu isaga u qaaday la aaminsan yahay asiga matic labadiiba u fasax wuxuuna kaa sida bukyako
oo bugyoko wax qaba daan lahayn butshaawin kala طبعا آه، sidoo kale ninkan ay dhahayaan Diego Costa Mm.
طبعا macalinka aad buu ugu qaldana markaad eegto ninkan eh, Diego Costa dhahayaan waa mid kamid ah weerarada ugu wa- ugu wanaagsan sidoo kale dadka daafacayadan aad u riixo Mm.
siisoo markaad eegto Dagaal.
qaabka uu ciyaara dagaalka ninkaas waxaa la yidhahdaa markay ifaanayaan taageerasha manchester united waxay yidhahdaan ninkaas hal maa ka raayay marcus rokinan roga nin dagaal badan isna ahaa, weliba aad isku dhibi jireen labadaas nin waa sida Eh, dabcan eh, dhanka kale eh, Edin Dzeko oo ay dabcan ay raadinaysa naadiga Chelsea ee waqti waqti dambana ee kamid- kamid ahaa Mm.
ee kuwa suuqa ka raadinaysay aad iyo aad edin desaika waan naqaanaa waa nin eh, farsamo yaqaan ah oo sidoo kale khubadaha aad u dhaliyo eh, Mm.
cabsi cajiib aana u weerar taga Eh, in badanna guul la soo gaaray kooxda city Iyo Disa- desaika uu ku habooya markaad eegto eh, naadiga jalsiya waa soddon iyo laba jir haddaan khaldaneen laakiin marka la fiiriyo in alvaro murata oo booska koobaad raba mar weliba uu meesha joogo eden zeka oo hadda kamid ah ciyaartooyda weerarka kuwada ugu fiican meesha la keeno oo talyaaniga si fiican ugu xamaalinayo Eh, meeshaas lafskeeda soo dhibaato kale kama abuurmi karto iyo loolan adagoo dhex mara labada ciyaaryahan isla markaana laga yaabo labadooda midkood midkood inuu dhumo Eh, waa un sax laakiin eh, naadiga jalsiya waxay raadinaysa waxay tahay in xiddigan alfaro morata Mm.
ay u hesho eh, bedel sax ah oo marar qaar haddii uu dhaacmo sidoo kale- jaga bedel ma yeelaa jaga jaga bedel galan kari soomaa Eh, may xiddi Ninkaan kasta- Bosnia uu may gaaray.
xiddi- xiddi kasta u baahan inuu guulo iyo sidoo kale magac uu sameeyana mararka qaar dabcan keeka uu qanci aad u karaa qarci karaa Chelsea waxay kamid tahay kooxaha ugu tunkuweyn Chelsea Karoji iyo Bentikidin iyo waa iska soo qaadatin iyo iyo waa.
iyo ciyaaryahanka la yidhaahdo si uu hesho xiddi ku qanacsan Carol ha Aha.
cid keedka ku ganacsan waa waa sida cabdilcasiis Eh, Aad.
dhegeystayaasha waxay hadda ka dambeysa toos ay noo soo wici karaan sidoo Mm.
kale barnaamij waxay kaga qayb qaadan karaan dhanka afri qoraaleedka iyagoo soo beegsanaya nabarada idaacadda kale ah eber lix hal sagaal lixdan laba labaatan iyo afar eber saddex ama eber lix sagaal sagaal konton iyo sagaal konton iyo kow siddeetan iyo saddex oo xagga nishinka ah markaan waxaan aadi doonaa xubinta ee xasuusta xidigii barsimaadka waxaan usoo qabanayaa eh, qaybtii saddexaad ee halyeeyga xulka qaranka soomaaliya iyo naadigii horseed intaan usoo qaban eh, dabcan cabdicasiis sow markaan haddii aad eegto dhegeystaha khadka ku jira ee doonaya barnaamijka inuu ka qayb qaato aad iyo aad xubintaas weliba waa- waan soo dayi doonaa cafiif qaybta saddexaad ee taariikhdiisa iyo wareysi aan la yeelanay lakin dhegeystaan halo dhegeyso soo dhawo magacaada iyo akhtinaga soo cesho walaalkii adiga iyo bartamiaqaanka inta barnaamijkan la socotay ciyaaraha waxmada la yahay habeen wanaagsan habeen lamida walaal soo dhawaaw magacaada iyo halkaad inaga soo cesho
habeen wanaagsan magacaygu waa Abdulmalik Zanoni waxaan joogaa xaafadda suuq xoogaa gaar ahaan Jilyaale
haye suuqa walaasana loo maqliya caawa wanaagsan waa aad baan loo dhegeysanayaa idaacadda Muhiimila barnaamijkeeda ciyaaraha ayaa si gooni ah loola socdaa caawana mataqaanaa aad baad inta badan barnaamijyada welihii u muhiimka ah aad ka soo qaadanaysaa weliba aniga haddii aan ku hormaro ninkan eh, Darmian ee Manchester United kaadka kaga jiro eh, Jose Mourinho hadda inta badan uu eh, kusii adkeysanayo iyo weliba inuu mataqaanaa Old Trafford kusii hayo uu jecel yahay Eh, horta ninkan haddii la yidhaahdo ma ku habboon yahay mise eh, kuma habboono talyaaniga inuu ka ciyaaro weliba eh, juventus oo ciyaaro hortana waxaan isleeyahay juventus meel kaga wanaagsan xitaa in ku dhow laba sano ayay raadinaysaa naadigan juventus ninkan mataqaanaa darmian ah ee ee halka talyaaniga u dhelo marka ana waxaan isleeyahay horta darmian haddii uu mataqaanaa juventus ku biiro meel kaga wanaagsan horta hadda uu ku biiri lahaa ma jirto midda koowaad wataa oo sababtoo ahna waxay tahay horta Darmian inta badan waa xidig aad u wanaagsan Eh, laakiin hadda Jose Mourinho ee mataqaanaa dooqiisa koowaad maaha xitaa dooq labaad ma haysto Eh, inkastoo hadda naftirkeeda ay wuxuu fursado helaa markay dhaawacyo soo gaaraan ciyaartooyda sii ka horeysa
ka wanaagsan ha marka anigu waxaan isleeyahay fursadaas wanaagsan meesha hadda isu helin kolley in mataqaana uu ka tago anfilayaal iguma ahan mataqaana wuuna ka tegi karaa talyaaniga meesha keliya hadda ka baxsan karaa in talyaaniga taagoorta hadda sanad koyidii fanta sanaadiga ugu sarreeya waayo hadda oo talyaani loo ciyaari karo marka haddii ninkaas ku biiro kolley lama yaali doono dhanka dhanka kale mataqaana naadigan chelsea oo inta badan weeryaanada maalinba mid raadinayso waxaan ogeynay carol oo nin odaya inay raadisay binteka naftirkiisay raadisay haddana bizeko ay raadisay oo aan ku ogeyn hadda naftirkeeda waxaan ka dhigaysanay in mataqaana juruud ay galmadeen ani waxaan isleeyahay horta saddexdan mataqaana binteka iyo mataqaana juruud iyo ninkan kaleeta haddii horta helaan anay kolley wax dhibaata hadda uma arko laakiin zeka ayaa ugu daran waxyaabaha mataqaana weliba arswinger waxau sheegay in jurud uu bisha inta lagu guda jiro oo bixi karo hadduu helo koox hesho la galo marka waxaa laga yaabaa inay jurud si fudud ku helaan
si wanaagsan ha juruud way heli karaan arsawinkar maaha nin mataqaana isku dedejiyo laacibiinta haddii aysan doonaynin juruud hore ayuu u sheegay in mataqaana uusan arsenal boos ugu banaaneyn maadaama ay mataqaana ay ka horeeyaan lagasete iyo mataqaana weliba wax sidaas oo kale ay ka horeeyaan marka sidaas oo fursadiisa saas ku heli karaa ninkaas ku helo waxba dhib mala laakiin zeko oo aan ognahay manchester city uu ku ahaa fursadii ugu wanaagsaneed oo meesha uu ka ciyaari jiray horyaalka ingiriiskana si wanaagsan u yaqaano haddii uu mado chelsea oo xaaladeeda sidaan tahay weliba moraata ani waxaan isleeyahay inuusan boos heli doonin oo sida wakirkiisa xibaltan uu geli doonaa horta ani u malaynayaa laakiin zeka ayaa ugu daran horyaalka ingiriiska inuu mar dambe ay kusoo celiyaan marka waxaan isleeyahay chelsea waaba naadiga ugu daran oo hadda mataqaanaa laacibiinta mid allale mid ka wanaagsan horta maanta soo qaadan karto horyaalka ingiriiska marka loo eego marka ani waxaan isleeyahay xoog weynta mataqaanaa ingiriiska oo dhan ayba noqon kartaa halka maasirka looga bartay inay laacibiinta weliba dhanka daafac iyo si ay lacago badan ugu bixiso sidaas awgeed chelsea naftarkeedana mataqaanaa dhanka weerarka ayay markasta iska dhisaa waa maadsan tahay waa maadsan tahay maxamed hay ninka yarkan wuxuu leeyahay juruud waa qaadan karaan
cabdixis marka laad maasan tahay jaruud markaad eegto in dabcan jartay raadinayso laakiin lama ahan in xiddigan uu dhaqaaqi karo koox kale lana karsan dhegeystaha kale aan siino haye soo dhawow magacaada
waa ibraahim faarax degmo dalkeene haye ibraahim barnaamijka la socotay
waa la soconay gudagal soona koob aragtidaada walaa waxaa isdhowlaha ninkan oo manchester united u joogo hadduu oo hadda juventus tago waxaa dhihi karaa hor horumar weyn way ku gaari karaa haye tan kale chelsea hadday zero hesho waaba meesha ugu fiicneed ba hadda waxay waxayba waxayba meel fiican ka gaari kartaa horyaalka aada umaasan tahay dhegeystayaasha kale ayagana fursad waan sii doonaa maxamed markaan hadda aana dhankaas iyo xubinta xasuusta xidigay barismaadka dhegeystayaal caawa waxaa idiina qayb saddexaad ee cafiif ciyaaryahanka hore ee kooxda horsed iyo xulka qaranka soomaaliya kusoo dhawaada
jeer waxaa la sheegaa taariikhda kubadda cagta soomaaliyana dabcan aanay ka go-in marka loo eego kooxda horseed cabay maalin in guuldaro xanuun badan ay kasoo wajahday kooxda almuqawaluun ee ka dhisan dalka masar ma ka mid ahayd safkii xilligaasi ciyaari jiray
maya aniga kooxda muqawliin carab markaastaa waa ka tegey laakiin ayaga marka aniga oo alahli ma sugin marka noo imaadeen xamar wax xasuustaa waxaan markaas ana gol aan ka dhalinay hal iyo hal ayaan ka baxnay aad ciyaar aan la ciyaarnay waxaa managa fiican yeelin annaka aad ugu fiicnaa waa ayta ali kabacdi ciyaartaas markii cayaarnay waxaan tagnay kooxda kuwait ana ayaana cusubtay kooxda kuwait waxay umalinayaan soomaaliya inaa maaragtay saan fiican ma qabaan waxa kooxda qaranka kuwait ayaan la ciyaarnay waxaa xasuustaa hal iyo hal ayaan magaalada ku ciyaarnay magaalada ayaan baxnay hal iyo hal isla habeenkii anaka hoteelka joogno waxaa xasuustaa aad iyo aad aan xasuustaa oo noo yimaadeen oo ay dhaheen hoteelka ka baxa meel raadsada waa aad iyo aad waa xasuustaa adiga waa weydiin kartaa cayaartooyda kulligood oo kooxda qaranka noo raacdeen kuwait isla markaas annaka waxaan lahayn cayaar oo toddoba cisho ama lix cisho camal waxaan ku leenahay annaka iyo ahli masri oo masar ayaka annaka meel aan waynay laakiin shacbiga soomaaliga oo degan meeshii kuwait waana qaadeen guryahooda ayaanu siiyeen meel oo cadamanto mise tadriib aan sameyn ma jirto yani isla markana waxaan tagnay alahli anaka oo daalan an cadamanto aan haysanin markaas anaga badiyeen saddex gool laakiin kabacdi ayaan ogaanay ina kuwait waxa waxay ku samaysay waxay u sameeyeen daraada cayaartan oo alahli
ma jiraan dalaal ka baxsan soomaaliya aada u baxday safaro
sababta waxaa waa inaan maanta ku xisaabo cayaar waxaa jira waxaan ku qabnay zanzibar waxaan ka ciyaarnay uganda waxaan ku ciyaarnay libya waxaan ku ciyaarnay tanzania waxaan ku ciyaarnay kenya xamar gudaheed cayaar badan ayaan ka qabeennay cayaarta aan ka xumaan waxaa cayaartaas waa tii oo lagu sameeyey kuwait iyo alahli masri aad iyo aad ayaan kaa shirnay iyo ciyaar waxaan xasuustaa oo la ciyaarayna anaka iyo akabala city council anaka oo aan gudi lahayn oo waxaan waxaan naga heleen faawil faawilkaas oo la gamayo maxmuud killer ayaa lugtiis ku dhacday golka daqiiqadii ku dambeysay oo markaas isxumaadeen bishaakir iyo iyo maxmuud killer ciyaartaas aad iyo aad ayaa waxaa gudi lahayn gudbooda labaad laakiin alxamdulilah waa ciyaar
farxaddii kugu weyneyd intii aad ku dhex jirtay ciyaaraha cafiif ahaan ma xasuustaa
ciyaarihii waxaa waaye horseed markii waa ciyaari jiray aad waxay guulisha qaatay na mahilmaamaya sanadka koowaad oo gobolada gobolka kismaayo aan qaadayna ano oo afar toban sano jira waxaan ku noqday lacabka u fiicna aad iyo aad ayaan ku farxan xasuustay ciyaartaas ayaan magaca inuu samaysay ilaa hadda aan xasuusto magaca aan helay xagga kubadda cagta cayaartaas oo gobolka kismaayo kuwaad ayaan ku goolisnay aad iyo aad ilaa hadda waa xasuustaa dalabaadka ayaa cayaarihii oo hooseen aan xasuustaa marka aan tagay toddobaatan iyo lixdii oo horyaalkii ayaan qaaday ayaa aad iyo aad waa ku farxay waayo kooxda simba markii aan u qaadnay koobka aan shan tabar africa ayagoo aan lix iyo toban sano qaadin ayaan u qaaday aad iyo aad aan ku farxay
ciyaaryahanadii ugu jecleed inay garbahaaga buuxiyaan dhanka kooxda horseed iyo sidoo kale xulka qaranka soomaaliya wallahi aad iyo aad waxaan ka heli jiray maxamed ismaaciil waxaa ibrahim shaash scott عبد الناصر جمعانة إلهي يرحمه جمعانة أنا أقول في عبد بشير بشير جينيو وحاجة بشاكر يعني حيطي وحاول أبيض وحاول شاشي وحيطي الأذي أذي أيام تيجي المكي إلى إلى أيام الجنة
waataa dhegeystayaal isku soo noqda wanaagsan mar kale waxaad dhegeysateen kartii saddexaad laacabkii hore ee xulka qaranka soomaaliya iyo sidoo kale naadigii horseed ama cabi maalin lacabkii hore ee lagu magacaabi jiray xasan cafiif waa mid kamid ah kuwii ugu fircoonaa soo mara xulka qaranka soomaaliya iyo naadiyaashii bartamaadka
weliba maxamed oo sidaa halkaan ka sheegnay habeenkii lasoo dhaafay ama toddobaadkii hore barnaamijka markaan halkaan ka tadiinaynay cafiif wuxuu haystaa laba nin oo dhalinyaro ah oo aabuu yahay kuwaas oo yurub ka ciyaara soo ma waa sida ahaa mid kamid wuxuu ku ciyaaraa yurub wuxuuna kamid ahaaba dabcan real spain ka ciyaarta baashan ka hortay weliba kooxa badan sida isbayol ayuu weliba catalonia ka ciyaaray isbayol oo soo maray ninkan waxaa iska leh naadiga lagu magacaabo falkiyaal ka dhisan dalka spain hadda wuxuu ammaan kaga maqan yahay naadigaasi wuxuuna u ciyaaraa mid kamid ah kooxaha ka dhisan dalka belgiumka aad iyo aad maxamed xubin kale oo xiiso badan oo ku saabsan taariikhda kooxda bayern munich ayaa inoo soo socota laakiin markaan waxaan u jejeersanaynaa ama waxaan aadaynaa dhankaas iyo xabiilayaabka lahaa ee toddobaadkan dhacay waa sida cabdicasiis hadda wixii ka daba si toosan noo soo wici karaa dhegeysta barnaamijka waad nagala qayb qaadan kartaa waxaad nagala soo xiriiri kartaa lambarada idaacadda ee kalaha eber lixan sagaal lixdan iyo laba labaatan iyo afar eber saddex iyo lambarka kale eber lix sagaal sagaal konton iyo sagaal konton iyo kow siddeetan iyo saddex waxaad nooga sheekaysaa waxyaabaha sportiga ku saabsan ee ka guuxaaya maskaxdaada si lamid waxaad nala falaqaysaa sheekooyinka xiisaha badan ee dhacdooyinka kubadda cagta quseeya ayaan ka sheekaynanay maxamedow markaan haddaan ku bilaawno bal qodobada la yaabka leh toddobaadka dhankaada cabdicasiis markaad maasan tahay haddii aan dhankayga eego riyaad mahres ayaa si lama filaan ah isbuucan loogu arkay garoonka imarat stadium oo oma garoonkaasa garoonka ninkaas garoonkaas weliba aadaa loo raadinaya
riyaad mahres ayaa lagu arkay isbuucan garoonka imarat stadium ay ku wada ciyaarayeen kooxaha chelsea arsenal mid kamid ah ama afardhamaadka koobka carbo cup ama league cupka لاعبكان waxaa in badan raadinayay kooxaha Chelsea Arsenal dabcan isbuucan waxa lagu arkay garoonkii aadka lagu baadigoobiyay Emirates Stadium tani waxay ka dhigan tahay in xidigan uu ku soo wajahan yahay labada koox midkood markii uu daabada ka ahaa kulankii semifinalka ee tartankan marka taasi soo lama dhigan marka waa ujeedka ugu dhow ee dabcan xidigan ugu biiri karo labadan koox ee Arsenal iyo Chelsea marka haddii uu soo xaadiray kulanka labada koox labada koox markaana labada kooxood si weyn loola xiriirinayo maxamed dhankayga haddaan fiiriyo xiriir kubadda cagta ee qaaradda yurub uefa loo soo gaabiyo ayaa waxa ay sheegeen maxmedow in ay bilaabayaan baaritaano ka dhan ah kooxaha arsenal iyo manchester united kaas oo la xiriira maalinta isniinta ahayd in alex sanchez uu tijaabada caafimaad ku mari lahay kooxda laakiin uu baaqday in uu tijaabadaas maro ee wargeyska sports ee waddanka spain kasoo baxaa ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in maamulka kubadda cagta ee yurub ay doonayaan in ma ay doonayeen in maalinta isniin tahay ee isbuucan ay baaritaano ku sameeyaan alex sanchez oo markaas ku biiray manchester united waxaana saraakiisha uefa ay soo xaadireen ayaa laleeyahay xarunta tababarka ee naadiga ganas ee london colin la yidhahdo waxaana arsenal laga doonayay in alex sanchez ay ku wargeliso in saraakiisha uefa ee xarunta tababarka ku sugan ay u sheegaan alex sanchez islamarkaana ay yidhahdaan waxaa kugu sugan xarunta tababarka ee colony saraakiil ka socota uefa isla markaana usag lakiin taasi maysa dhicnin sidaas oo kale manchester united ayaa baaritaan lagu sameyn doonaa qaabkii maalinta isniintaas alex sanchez ay kusoo bandhigtay caafimaadkeeda isla markaana uefa aysan marsiinin oo caafimaada ciyaaryaankan iyo ultraford ku biira soo kimid arsenal sida warbixinta lagu sheegay maxmedow kooxda manchester united iyo sida mid xitaa kooxda arsenal iyo weliba ciyaaryaanka alex sanchez la yidhaahdo kursigood waxay mari doonaan baaritaano waxaana isku gaari doonaan ee laleeyahay inuu wareesiya lala yeesho maalintii isniinta kooxda manchester united iyo arsenal ayaa waxa ay ku mashquulsanaayeen sidii ay usoo dhamaystiri lahaayeen islamarkaana ay usoo bandhigi lahaayeen ciyaaryaankan henry mkhtarian ayaa sidaasoo kale dhanka arsenal laga soo bandhigaayay halka united iyo otrafordna alex sanchez laga soo bandhigaayay uefa waxa ay meel adag ka taagantahay ee laleeyahay ciyaartooyda in mar waliba daroogada waxbaa la yidhaahdo maaragtay laga baaro laakiin baaritaanadii labada marba ay uefa samayn lahayd alex sanchez waxaa umalaysaa inuu geeska maray ee laleeyahay sidaas daraaddeedna wuxuu mari doonaa baaritaan labada kooxood ee arsenal iyo manchester unitedna waxa ay maxmed u mari doonaan baaritaano isbuucan wuxuu ahaa isbuuc aad loogu wareero sababtoo ah isbuuc wuxuu ahaa xidigaha isdhaafsiga sanchez iyo mkhtarian dabcan aad loogu wareeray markaan haddii aan eego dhegeystaha qadka ku jira jeclaystay inuu barnaamijka ka qayb qaato halo dhegeysta soo dhawo barnaamijka
halo
malaha dabcan isma maqalno cabdicasiisow dhanka kale jamaahiirta kooxda b s g ayaa ku oriyey in laacabka lagu magacaabo nemer j r iyaga oo la saftay edison cafani muddooyin jil soo dhaafay tan iyo kusoo biritaankii neymar gr garoonka bagda brances ee magaalada baris dabcan waxay dhibaato ama dhibaato ay ku noqotay taageeraasha b s d oo dabcan aan ukala safan karin xidigahan muhiimka ka ah garoonkaasi sababtoo ah neymar aan ognahay inuu yahay xidiga ugu qaalisnaa ama xidiga ugu qaalisa kubadda cagta iyo sidoo kale dhison kafani oo ahaa mid ka mid ah halbowlayaasha kooxda dabcan taasina waxay sababtay in muxuu ahaa khilaafo badan uu soo dhex galay labadan xidig cabdicasiis intaan warbixinta u gudagelin ayaan ayagoo dhegeystaan khadka ku jira halow dhegeysta soo dhawo barnaamijka
dhegeystayaal ismaqal maqal dhegeyst maxamed dhegeystaha kale ka qabo halow dhegeysta magaca degmada soo dhawo mar kale waan jeclaa inaa magaca u celiso sidaas cabdicasiisow haddii aan sii wado qodobka jamaahiirta b s d ayaa garsoore u noqday dagaalka neymar g r iyo dhisanka fani soo bilowday markii uu xiddiga reer brazil soo caga dhigtay caasimada baris ee baris caasimadda faransa ee baris waxaana jamaahiirta b s d ku fooriyeen islamarkaana ay ku oriyeen neymar g r iyaga oo ka carooday habdhaqanka shaqsi shaksiyadka ee aan anfiicnayn ee neymar g r neymar g r ayaa hore ugu guuleystay edison cafani dabcan ee dagaalkii rigoor turista laakiin xiddiga reer brazil ayaa lagula yaabay in aanu lahayn shaksiyad fiican oo uu wax fiican dabcan wax badan ku fahmi karo lacabkan b s d ayaa dad gooli eber ee ku xaaqday kooxda yar ee dijon iyada oo neymar g r uu afar gool ka dhaliyay kulankaasi laakiin waxay dhibaato timid markii edison cafani lagu galay qalad rigooro keenay dabcan qalad rigooro ah islamarkaana uu xiddiga reer uruguay u baahnaa inuu rigooradaasi qaato si uu u noqdo xiddiga goolasha ugu badan ee abid b s d ee usoo dhaliyay taasi oo waqti muhiim ah u ahayd edison cafani wargeska reer faransa ee liquid ayaa sheegay in neymar g r uu si toos ah ugu baxay garoonka bank de brancis islamarkii ay ciyaartu dhammaatay isaga oo dabcan ka caraysnaa qaabka ay jamaahiirta kooxdiisa b s d ugu oriyeen oo ay carada ay dabcan ugu muujiyeen in aanu kafani siin gool uu taariikhi ugu dhigi lahaa naadiga kafani ayaa doonayay inuu barabareeyo salatan ibrahimovic laacibka uruguay kafani ayaa b s d usoo dhaliyey boqol konton iyo lix gool markii uu ciyaarayey dabcan waxa uu saftay naadigan laba boqol labaatan iyo lix kulan waxayna isku gool leeyihiin ibrahimovic oo dhaliyey ama saftay boqol sideetan kulan waxaana u dhaliyay boqol konton iyo lix gool wuxuuna xiddiga reer uruguay ee goolka taariikhiga ahaa ee neymar ka hor joogsaday sugi ama sugi doonaa kulanka soo socda dabcan taasina waxay ka dhigan tahay in waqtiyada soo aadan dabcan laacibkan uu ciyaari doono in uu raadin doono goolka uu taariikhda ugu dhigi doono ee naadiga lagu magacaabo b s d markaasi uu dhaafi doono xiddigii horey usomar naadigan b s d iyo xulka qaranka sweden masar joog dheere masar joog dheere saatan ibrahimovic maxamed wadan dib ku xasuusiyo waxaa jirtay ciyaar laba kun shan iyo tobankii eedan jeclahay leonel messi iyo cristiano ronaldo ayaa waxay ku dardamayeen caadiyan sida qof waliba uu fahansan yahay goolalinta horyaalka laligaha ee waddanka spain ronaldo wuxuu sarreeyey saddex gool haddii aan weli qaldanin laakiin leonel messi galab ayuu wuxuu dhaliyey laba gool ciyaarta dhammaad ku dhawa barcelona wuxuu heshay penalty ama gool kulaad ama rigoore laakiin ronaldo oo saddex gool sarreeyey islamarkaana messi laba gool oo ciyaarta dhaliyey oo hal gool oo keliya sarreeyey messi wuxuu dhiibay penaltigii ama rigooradii isagoo ku abaalmariyey neymar inuu toorto wuxuuna hilmaamay markaas in hal gool oo keliya loo jiro xitaa sidaas wuxuu dhumiyey inuu saddexdii dhali karo inkastoo messi la dhihi karo waa nin kale oo kubadda cagta dhinac kale ka yimid haddana neymar caadiinba ma aha nin akhlaaqdi maya neymar markaad fiirisid aqlaas wanaagsan oo miise kusoo ababiyey asaga laftigiisa muusan ka faa'iidsan kama faa'iidsan dabcan inuu hadda kusoo bandhigaa la rabo maadaama uu noqday hogaamiyaha kooxda b s d kalena ee lagu abaalmariyey rigoor turistana aad aad saxaafadda qaar waxaa laleeyahay dee aad uga badbadiyaan dhanka arrimaha neymar waa sidaa dabcan taasi waa sababtabo in ninka aad loo dhibaateeyo aad maxamed oo dhanka kale real madrid sanadkan aad bay uga taalaa laakiin weli superstarkooda si ar toddoba la yidhaahdo ayaa wuxuu sameeyey inuu abaalmarino kusii guuleysanaayo xiddiga kooxda real madrid ee cristiano ronaldo la yidhaahdo ayaa halkiisii waxa uu kasii wadaa maxmedow kuguuleysiga abaalmarinada shaksiga ah ee uu ku guuleystay ciyaaryaankan kabteenka waddanka bortugiiska ayaa wuxuu ku guuleystay abaalmarinta xiddigii ugu fiicnaa abaalmarinta ay bixiso majalada shiinaha kasoo baxda ee donkii kiqudhi la yidhaahdo ronaldo ayaa abaalmarintan waxa uu ku guuleystay xilli ciyaareedkii saddexaad oo xiriir ah waxaana abaalmarintan la guddoonsiiyey kadib dababarkii kooxdiisa xiddiga waddanka bortugiis ku dhashay ayaa sanadkii laba kun toban iyo toddoba soo madhiga qaab ciyaareed cajiib ahaa oo qof weliba uu ka warqabay ronaldo iyana xilli ciyaareedkan wuxuu ku jiraa mid kale oo mugdi ah taas oo aad uga fog halkii uu joogay markii uu dhammaaday xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay maxamed sanadkan real madrid ku guuleystay champions league cristiano ronaldo ma qaadan karaa abaalmarinta ball door
dabcan in badan waxaa la fiirin doonaa dhacdada koobka dunida ee ka dhici do lagu qaban doono russia
sababta tahay abaalmarintaasa september dhacday ha dabcan russia ninkii ku guuleysta ama muujiyay waxqabadkiisa saxda ah kaasaa noqon doonay laacibka ugu wanaagsan
russia aas haddii spain ku guuleysto spain kee uqon- kee u noqon kara laacibka adduunka spain haddii ku guuleystaa walaha digay ilaa Haddii- balahan haddii ser ramos uu ku guuleysto champions league si lamidina koobka adduunka u qaado Eh, waa iska sax laakiin ilama ahan eh, in russia eh, dabcan eh, spain ku guuleysan doonta mid kamid ah horta spain ma u samaysana way xidig eh, ku guuleysan kara abaalmarintan Eh, dhanka weerarka ciyaara aad iyo Eh, waa qadka Weerarkoodu dhexe waa iyo- bolol waa.
waa qadka dhexe keliya Hadda waan ognahay in shaafi iyo niista ay soo xadireen eh, kama aad dambaysta dhanka kale haddaan kaa tuso andres iniesta hadduu ku guuleysto copa del rey hadduu ku guuleysto eh, champions league hadduu ku guuleysto horyaalka si lamidina uu qaado koobka adduunka oo si fiican ugu soo muuqda dunida soomaan Ah.
waa laga yaaba inuu noqdo shaqsi shirkaduus ka soo muuqanin haddii usan kasoo muuqan ilama ahan inuu noqon karo afarka looma qiimin karaga looma qiimin karo sababta ah eh, waxqabad eh, muuqda kama mu- kama muujinin eh, dhacdada dunida ee ee russia lagu qaban doono sideed iyo tobanka waya soo laabano Eh, ronaldo inuu weli abaalmarino kusoo guuleysanayo sidee warta runaalda ilama ahan insaankan eh, bandhigiisa eh, dabcan eh, eh, lagu siinayo abaalmarintan Mhm.
waa sanadkii soo dhaafay Mhm.
sanadkii soo dhaafay waan ognahay in koobka ugu badan uu ku guuleystay Aye.
xidigan ee Portugiiska eh, rimti jaaban la qaaday sidoo kale kooba eh, kooba Spain ama La Ligaha iyo sidoo kale koobo badan oo dhowr ama koob- bakaabaha yurub Yurub oo kale eh, Koobka Carabao Xaadib.
Cup iyo koob kale marka taasi ayaa ka saaciday in xidigan uu dadasho ama dabcan uu si xiriir u qaato marka abaalmarinta abaalmarintan laga bixinayo waa sanadkii laba kun toban iyo toddoba waxqabadkiisa ronaldo Waa- majaladaas shiinaha ayaana bixisay waana jamaahiirta kubadda cagta ee wadanka shiinaha waa sidaa lafteeda abaalmarin aad usii burin maa waayahay maxamed qodobkaada waa inoo soo socdaa laakiin isla Sol- real isla ronaldo haddaan xog yar kasii wadno ronaldo wuxuu kusoo laabtay xerada tababarka ee kooxda real madrid weliba isagoo il ee madoodahay kadib markii ciyaaryahankan uu ku dhawaaday in il banaanka looga soo saaro kulankii ugu dambeeyey ee kooxdiisa oo la ciyaaray ee kulanka ugu dambeeyey kulanka horreeya waaye altis kulanka u baxayn marka ee, ronaldo valencia ayaa laga yaabaa inuu wajaho weliba tababarka kooxdiisa uu kusoo laabtay waxaa laga yaabaa inuu dib ugu soo laabto safka koowaad ee kooxda real toddobaadkan marka uu dib ugu cabdicasiiso laabto cabdicasiiso markaad eegto ronaldo iyahoo ninkan waa nin si aan caadi ugu qeerin kulankaas baan daawadaan ka ahaa Mm, Eh, inkastoo waqti dambaan kulankaas soo xaadirin mm.
Eh, laacibkan waxyaaba uu sameeyey ama layaabka lahaa waxaa kamid ahaa markii uu dhaawacmay xidigan inta uu soo qaatay eh, dabcan teleefonkii oo dhakhtarka Mm.
isku firi aad iyo malaha taas xitaa muxuu saxaafadda aada ugu boonisay aad aad ugu bulisay Eh, dabcan laacibka waa laacib u samaysanba inuu muxuuaas quruxdiisa iyo waxyaaba noocaas oo muujiyo inkastoo uu ku sigtay inuu waayo ishii dabcan ama Ishiisa.
mid kamid ah aad ishiisa weliba ninka aad u dhiigay aad u dhiig badan uga yimid marka wuxuu sameeyey ee, markii uu mobilka isku fiirinayo dee taageerayaashii barcelona oo ka faa'idaysteen mobilka waxaa loo saaray shadiisa ee kala sarreynta horaad isweyn
Waa- waa- barcelona ilo aad u kala fog asaga laftiisa waxay dhibaato kaloo la kulmay maxamed marka anakaas Eh, cabdicasiis waad mahadsan tahay Eh, madaxweynaha dalka argentin ee mauricio macri ayaa kala doortay ka wanaagsan messi iyo maradona cabdicasiis haddii aad ahaan lahayd madaxweynaha dal eh, madaxweynaha dalka argentin oo lagu dhihi lahaa eh, dooro messi iyo ronaldo inkastoo waayihii maradona aan goobjoog ka ahayn laakiin eh, dib marar qaar a u daawato Mm.
eh, xasuusihiisii Eh, adigu dabcan maradona wax qabadkiisa waa taqaanaa oo inuu koob adduun eh, dabcan xulkiisa u qaaday laba koob mexico iyo desex oo leeyahay isagaa Dhulka u qaaday.
كوب الدنيا او قاضي ستين لحدة دانا خلدنين آه، طبعا ميسن وسن حروف قاعد اقبن ولكن او ما عقلي اسمي هذه يا دورني
su-aasha meel fududa ka fiirnaaw haddii la yidhahdo go-aanka kaar shaksiga ugu fiican kubadda cagta waxaan oran lahaa waa leonel musi taariikhda kubadda cagta laga yaaba inuu ku fududaado laakiin qof kastaba aragtu leeyahay وصح لكن مدحوين ارجنتينا تاي كل واحد فينا يسوي قبض لابد حدي طبعا ودن كان قبض هذه الله ماردونا طبعا كون احسن may waxaa laga yaabaa muhiimadda inaan laga weydiino su-aasha ah yaa u wanaagsan wadda garsitina wadda garsitina muu qof walba ogyahay waxaa u wanaagsan ciyaaryahankii koobka u qaaday oo ku hogaamiyey dhacdadii adduunka ee mexico iyo desex laakiin bointiga kalaa laga yaabaa in la weydiiyey misi iyo argentina marka kubadda cagta loo fiiriyo misi iyo maradona marka kubadda cagta loo fiiriyo keebaa wanaagsan marka jawaabta uu bixiyana saas u badan tahay maxamed آه، لكن سلام دي كرو آه، نكان آه، مدحوينها ماوريسيو مكري طبعا وحونيد ودسيا ليونال ميسي ha waa laftigeeda waa siyaasad kale oo laadegsan karo sababta tahay dhacdo weyn oo ku soo aadan Keeda hadduu kale waa maradona doorto xiddiga.
waxaa laga yaabaa ciyaaryahankan inuu hoos u dhac weyn sameeyo مم، sababtoo ah ee Maradona hadda kulama joogo laakiin waxaa hadda kula joogaa Messi Mhm.
marka taas ka fiiran lii kana marka si loo eego sida marka loo fiiri xitaa maradona laftigiisa ayaa mararka qaar ku qanacsan in la yidhaahdo misi waa mucjiso kubadda dhelaysa
Eh, laakiin eh, marar qaar labada xidig inkastoo isku waqtiyaysan ahayn laakiin waa xidigo isku agdhow markaad eegto kubad ahaan maradona ognahay hataa hadda kahor kulan oo gool oo ka dhelin adigan valreal todoba jifi halka miis halka miis dabcan aan dhahay miisi todoba todoba qof dabcan intuu ku dhex qaatay weliba gool aada sugeeg waay ha weliba taariikhda mizi maraan fiirinay waxaa kamid a xitaa taarikhda mis waxaa ku jirto habeenkii uu dhaliyey goolka lalaba bariga goolkii maradona aan leh marka labadaas dhinac xitaa taarikhya inay kala weyn yihiin qofku soo fahmiraa waa sida eh, madaxweynaha argentina mauricio macri ayaa safar diblomaasiyadeed eh, ku aaday russia wuxuuna ka hadlay fikirkiisa ku aadan arrimaha kubadda cagta dalkiisa kan wanaagsan messi iyo maradona iyo haddii qarankiisa ay rajo fiican ka leeyihiin koobka dunida mauricio macri waa shaksi aan keliya lagu aqoonin siyaasadda sababtoo ah wuxuu doormi eh, door madaxeed ka noqday kooxo ka dhisan dalka argentina oo ay ka mid tahay boco juniors Eh, sidaas darteed wuxuu qabaa in messi uu yahay eh, kan fiican marka lala barbardhigo eh, kabtankii hore ee argentina diego maradona madaxweynaha argentina mauricio macri ayaa ugu horeyn hadalkiisa ku bilaabay aniga ahaan mowqifkii messi ayaa ka wanaagsan maradona ayuu u sheegay hilinka ee lagu magacaabo arti ee laga leeyahay dalka eh, russia dabcan tani waxay caddaysay in eh, mauricio macri oo ah madaxweynaha dalka argentina uu doortay labada qof ee wanaagsan Messi iyo Maradona isagoona dabcan u aqoonsan shakhsiga wanaagsan mucjisada kubadda cagta ee xilligan la joogo Lionel Messi odag oo kaa isku fikradanahay waa sida markaa haddii anaga cabdicasiis soo dhegaystaan ee qadka ku jira ee doonaya ka qayb qaadashada barnaamijka aad iyo ee haloo dhegeysta soo dhawo barnaamijka magaca degmada ee waan ku xunnahay eh, haddii aan sii cabdicasiis soo kan kale eh, ama dhegeystaha kale fariintan soo gaarsiiyey aad maxamedo dhegeystaan fariinta wuxuu leeyahay asalaamu calaykum magacigu waa ayaan xilkaas ay leedahay waxaan joogaa degmada cabdilcaziiz ay leedahay degmada cabdilcaziiz maxamed degma maxamed la dhahayo somalia kutaa lama jirtaa
way soo bixi doontaa waxa degma cabdilcaziiz la dhahaa hadda waa kana fariin la soo qoraya xilkaas waxay leedahay cabdilcaziiz aan joogaa runtii waa idinkaga mahad celinaya qaadka barnaamijka awoodiin waxay leedahay ronaldo waxay leedahay ronaldo muraayadda uu isku fiiriyey muraayad kama wadin showeystinimokooda waa sida wayse barcelona soo wayahay waxay ka soomaalsan tahay markaan maxmedow waxaan aadaynaa weliba dhegeystayaashii inagu sheegayna barnaamijka inay qayb ka yihiin isla markaana qaybaha dambe iyo inta badan ay leeyihiin aynana soo wici karaan laakiin marmarkan waxaan u jejeersanaynaa dhankaas iyo xubinta xasuusta xidigihii barsumaadka waa dhanka raalli aada waa xubinta sooyaalka naadiyada dunida qeybta koowaad ee taariikhda naadi- naadiga fire management
Wie heißt dieser Club, der hier so landet, direkt vorne hält? Wer hat schon gewonnen, was es niemals zu gewinnen gab? Wer trägt seit Jahrzehnten unsere Bundesliga voller Stars?
naadiga bayer munich waa koox ciyaarta kubadda cagta waddanka jarmalka oo fadhigeedu yahay magaalada munich bavarianis ayaa lagu naanaysaa si lamida waxaa loogu yeeraa naanaysaha ay ka mid yihiin stars of the south f c hollywood iyo the redis f c bayer munich waa mid ka mid a kooxaha ugu taariikhda wanaagsan naadiyada kubadda cagta ee ka ciyaara horyaalka waddanka jarmalka ee bundesliga waana kooxda ugu guulaha badan taariikhda waxay hantisay labaatan iyo toddoba goob oo horyaalka ah iyo siddeed iyo toban kale oo maxalli ah f c pyre waxaa la aasaasay sanadkii kun sagaal boqol koob iyo toban ciyaaryahan oo uu hogaaminayay faransa john ayaana dhidibada u taagay naadiga pyre waxay ku guulaysatay koobkeedii ugu horreeyey ee national championship sanadkii kun sagaal boqol soddon iyo labadii kooxda ayaa guulaheedii ugu waaweynaa gaartay bartamihii toddobaatamiyadii markii uu u ciyaarayay kabtan france bakipower waxay markaas ku guulaysteen European Cup saddex mar oo isxiga sanadihii kun sagaal boqol toddobaatan iyo afar ilaa toddobaatan iyo lixdii Bayern Munich ayaa gaartay toban finaal oo European Cup iyo UEFA Champions League isugu jira guusheedii ugu dambeysay ee tartankaasna waxay gaartay sanadkii laba kun saddex iyo tobankii markii shanaad ayayna markaas ku guulaysteen tartanka Bayern Munich ayaa sidaas oo kale ku guulaysatay hal UEFA Cup hal European Cup Winners' Cup hal UEFA Cup Winners' Cup iyo hal FIFA Club World Cup si lamidana waxay hantisay tartanka la yidhaahdo intercontinental cup taasoo ka dhigaysa mid ka mid a kooxaha ugu guulaha badan caalamka iyo weliba kooxaha waddanka jarmalka tan iyo markii la aasaasay horyaalka bundesliga bayr munich ayaa ah kooxda ugu caansan naadiyada kubadda cagta ee waddanka jarmalka toddoba iyo labaatan horyaal ayayna ku guulaysatay sagaalkii horyaal ee ugu dambeeyey oo ay ku guulaysatay naadigan waxa ay qaadeen saddex iyo tobankii xagaa ee lasoo dhaafay kooxdu waxay leedahay naadiyo kula xafiiltama ciyaaraha maxalliga waxaana ka mid a naadiga la yidhaahdo f c northburg si lamida borushoy dortmund ayuu xifaatan kala dhexeeyaa tan iyo sagaashamiyadii tan iyo markii uu bilowday xagaagii labada kun iyo shan laba kun iyo lix bayr munich waxay ku ciyaaraysaa ciyaaraha minanka gurigeeda la yidhaahdo alyansa arena ka hor soddon iyo saddex sano waxay kusoo ciyaaraysay garoonka layidhaahdo olympic stadium oo ay ka guurteen adigu midabada kooxdu waa caddaan iyo guduud kooxdu waa naadiga ugu dakhliga fiican kooxaha jarmalka waana naadiga afaraad ee ugu dakhliga badan dunida sanadkeedii koowaad ee bundesliga bayer waxay ku dhammaysatay kaalinta saddexaad waxayna ku guulaysatay koobka layidhaahdo d f b bocol bayer munich ayaa ku guulaysatay horyaalkeedii ugu horreeyey ee bundesliga sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii naadiga bayer waa mid ka mid a afar kooxood oo jarmal ah oo ku wada guulaysta hal mar tartamada kale ah d f b bocol iyo horyaalka waxayna kooxaha kale kale yihiin f c colon naadiga layidhaahdo borfi dortmund iyo naadiga kale ee water berman udo latak macalinka layidhaahdo ayaa kooxda macalin ahaan loogu magacaabay sanadkii kun sagaal boqol toddobaatankii kadib markii uu ku guulaystay d f b bocol sanadkiisii koowaad latek ayaa ku hogaamiyey bayer horyaalkeedii saddexaad kulankii go-aaminta ee xagaygii kun sagaal boqol toddobaatan iyo kow iyo toddobaatan iyo labo ayay la ciyaareen naadiga shalka ofor wuxuuna ahaa kulankii koowaad ee kooxdu ku ciyaarto garoonka layidhaahdo olympic stadium kaas oo ahaa mid cusub markaas kulankaas ayaa ahaa kulankii ugu horreeyey ee muuqaal life ah dunida looga daawado horyaalka jarmalka taariikhda bayerna waxay markaas kaga adkaatay shalka ofor shan gool iyo gool waxayna sidaas ku qaadday horyaalka bayer eena sidaasoo kale waxay ku guulaysatay labadii horyaal ee xigay kun sagaal boqol toddobaatan iyo afar european cup kama dambaystiisii ayaa waxay ka hortageen naadiga atlantica madrid ee ka dhisan waddanka spain waxayna kaga adkaadeen afar gool iyo waxba markaas kadib waxay hantiyeen koobka layidhaahdo cab winners cab kun sagaal boqol lixdan iyo toddobadii intii lagu guda jiray sanadihii xigay kooxdu kumaysan guulaysanin koobab maxalli ah ha yeeshee waxay mar kale difaacatay tartankii yurub iyadoo mar kale kun sagaal boqol toddobaatan iyo shantii ka adkaatay naadiga layidhaahdo leeds united ciyaar ay gamadambaysteedii goolasha u dhaliyeen ciyaartooydii kale ahaa foth iyo mulla bayer munich ayaa noqotay kooxdii saddexaad oo saddex sano oo xidhiidha difaacatay tartankaas koobkii ugu dambeeyey oo ay bayrmuna ku guulaysato sanadahaasna waxau ahaa tartanka layidhaahdo intercontinental cup markii ay ka badiyeen kooxda reer brazil ee layidhaahdo crozero sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii faransa bicky power ayaa aaday new york kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii seb mier iyo uli ayaa ka gaboobay naadiga islamarkaana ka fadhiistay ciyaaraha jarad mullerna waxa uu ku biiray naadiga fortulon rondel qaybta labaad ee taariikhda naadiga bayer munigin ayaa inoo ballan ah toddobaadka soo aadan
Als dieser Club, der jetzt so landet, direkt vorne hält. Wer hat schon gewonnen, was es jemals zu gewinnen gab? Wer kriegt seit Jahrzehnten unsere Bundesliga voller Kraft?
waa tahay dhegeystayaal habe wanaagsan waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka sahanka isboortiga himila f m dabcan gabagabadii barnaamijkaanu kusii dhownahay cabdicasiisow haddii aad eegto qodobada barnaamijka haday maxmedo qodobadeeda haddii waktiga uu ina kulaalaya awgeed waqtiga aanu noo baqiaaminaya aan dejiyo kooxda manchester united ayaa waxay u dabaaltagtay ayaa laleeyahay hanashada koobka yidhaahdo leacup saddex gool iyo laba gool markay kaga adkaatay southampton sarka lasoo dhaafay laakiin sheekada dhacdaa waxay taabo manchester united koobkaas qayb ka mid a ciyaartoydeeda ayaa dhumiyey sida la aaminsan yahay intii dabaaldugu socday goob goob koobka gees ka mid a ama dhinac ka mid a ayaa dhumay
sob
sida ay warinaysan sida uu wariyey wargeeska mir la yidhaahdo football league saraakiil ka socda ayaa waxay utag waxay u tageen adiga oo draft ka dhisan siay usoo celiyaan koobka isla markaana dib u habeen loogu sameeyo waxaa la helay ee laleeyahay isagoo intiisa badan eeba maqan taha koobka waxyara ka hela meesha Dee koobka dhig- koobka jawa koob markaas waxaa laga yaabaa marka horeba dee inaysan koobku dhisnayn sida koobkan anakaa dhaqaan oo kale laakiin dhegtu ay gooni u dhisan tahay dhegta kale ay gooni u dhisan tahay qaybta dambe salka uu ku fadhiya ay gooni u dhisan tahay waxbaas wax ka kab yihiin
marka manchester way la yaaban tahay koobkaas meesha uu aaday unitedka ayaana sheegaysa la leeyahay inaysan garan karin halka uu ka baxay qeybaha ka maqan koobkan halkay ka baxeen ee maxamed oo dhanka kale haddaan kusii daro alex sanchez keliya kuma usoo biirin la leeyahay manchester united laba ciyaar halkaa la socod
niho ninkan sanchez Mhm.
niho malaha nin dadkan eeyahan uu wato sanchez waa waardaanshi saxda markaad eegto saxda waaye Eh, Eh, xidka hore ee kooxda arsenal alex sanchez iyo eeyihiisa ayaa labadaba manchester toddobaadkan si toos ugu biiray Eh, waxaa la arkay ama ir- instagramkiisa wuxuu soo dhigay eh, sawirada laba eey oo isagu leeyahay waxa uu horey u sheegay in labada eey ay yihiin saaxiibadii sidaasoo kalena mararka qaar ay waxau leeyahay marar qaar uu ku sheegaa carruurtiisa in yihiin cabdicasiis oo cunug yar ayaa ku dhex jira oo labada gacmood isu istaagaya manaaba cunugiisa Eh, dhanka kale cabdicasiis eh, haddii aan eega xitaa qodobkan sanjes warbixin kalaa jirta oo ahayd eh, in sanjes eh, dabcan uu jibay sharci ahaa mid kamid oo talada ku yaala ingiriiska eh, magaalada manchester Mm.
oo lagu soo dhaweeyo eh, ixtigaaca cusub ee old trafford imaanaya aadeed Eh, dabcan wuxuu sameeyey waxaan laga ogoleen inuu sameeyo qalad ah Mm.
Eh, kaasina qoladkaas wuxuu yahay eh, kadib markii uu hoteelka soo geliyey eeyahan aadeed dabcan eh, hoteelkaasi lagama ogola in Eeyar soo geliyo.
eh, eeyo iyo waxyaaba noocaas ah ama xayawaan dabcan sidaas oo kale sanchez dhibaatooyinka ula kulma toddobaadkan saxaabada gool saxa kamid a gabar yar oo siddeed toban jira ayaa sheegtay ciyaaraanka inuu falfalxumo kula kacay isla markaana uu kula seexday kun doolar oo lacagta ganigi sarinka ah marka lafirkeedu waa waxyaabay dadkan la wariyay qayb ka ahayd ee sanchez maxamed isaan ka dhex bixiyo waqtigaa kula kula ee, aad wuxuu inoo kulaalayaa gabagaban inaga ah ee sanchez manchester ku biiray hal erey maxaa ka leedahay sanchez wuu u qaban karaa manchester united
niho in inkastoo xiddigan uu uu jiro eh, da- sagaal iyo labaatanka sano eh, manchester laga yaabo in hal horyaal ama laba horyaal uu qaado sababtoo ah waan ogeyn saltan inba kii eh, van persie oo imaaday old trafford maadeed eh, asigoo sodon jir meelahaas ah dabcan uu guul la gaaro oona kula guuleystay horyaalka premier league wuxuu u ciyaari doonaa champions league champions league sanadkan is leedahay manchester meel fiican uu gei karaa ifa waa laga yaabaa manchester ma haysato hogaamiye sax ah ee la dhihi karo alla ilahay hogaamiyadiisa ku- ee ku duulin karaan Eh, pogba la dhihi lahaa laakiin pogbana ma- eh, ma u samaysnaba xidig eh, kooxaha waaweynka oo dib u socod waa inay ها مركا سانجيز وحدق الديكر وهجمية صحراء أول ترافد aadeed dhankaas dhanka kale cabdicasiis rafael benates ayaa ka warbixiyey sababtii ka dambeysay inuu ku guuldaraystay kooxda madrid oo ninkaas il classicis ugu dambeysay afar dhagaa laga soo geliyay iyo Kala ninka qaldaneen.
ninka dhibaato badan ayuu ka- ayuu kala soo kulmay ee magaalada madrid gaar ahaan ee kooxda real madrid aadeed Ee, macallinkii hore kooxda real madrid haatan ee leeliya kooxda newcastle united rafael benates ayaa ka hadlay ee muddadii uu maamulayay garoonka santiago barnabeo isagoo sidoo kale tilmaamay ee sababta ugu weyn ee ka dambeysay inuu ku guuldaraysto muddada yareed ee uu macalinka ka soo ahaa ee naadiga real madrid ama los blancos ee xil ciyaareedkii labada kun lix iyo toban ee rafael benates oo la hadlayay majalada caanka ah ee faransa football ayaa yidhi haddii ciyaartooyda ay ogaadaan in taageer ama in taageerada buuxda uu macalinka ka helayo ma- ee maamulka kooxda waxay qorshaha u raacayaan iyagoo wax su-aala ka keenin ee laakiin markay ogaadaan in tababaraha uusan wax taageerid ah haysan ee maamulka ama ka haysan maamulka wax walba waxay u soconayaan si aan wanaagsaneyn ee waxaana kooxda ay maamuli doona ee macalin daciif ah ee aanan ahayn ee mid awood badan dabcan waxyaaba uu ku sabay waxaa ka mid ah haddii aadan taageero ka haysanin ee maamulka sare ama kooxdaada ee, dabcan xidigaha ee naadigaas ama maamulaysid ee dabcan ee kulamo ee ee dabcan ee had iyo jeer kuma qiimeyn doonaan ee sababtoo ah adigu taageerka ee taageerka ma haysatid ee maamulka sare ee kooxdaada marba haddii aan taageer haysanin xidigahana waxay ku aqoonsanayaan inaad tahay qof daciif ah maxamed eh, dhanka qoobkan oo nasoo wadaa weliba waqtigaa naga dhamaaday Eh, toddobaadka hore waxaan halka ka tabinay in man city oo horyaalka iska waday laga burburiyey erkoorkaas isla markaana liverpool ay burburisay laakiin toddobaadkan dhacdada kale ee jirta waxay tahay liverpool waxaa ka badisay kooxda ugu hooseysa ee horyaalka Ee, isbuucii ku horreeyay waxay ka badisay ee, Kooxda ugu sareysa ugu sareysa horyaalka.
iyadana toddobaadka waxaa ka badisay kooxda ugu hooseysa ee horyaalka cajiib laba dhacdo isdiidan waa is diidan haa Aad dabcan iyo- liverpool waxay u samaysan tahay harisiidka horyaalka alla wax marba marba macnaha mararka liverpool had iyo jeer ma ahan ee naadi la dhihi karo waa mid aad u wanaagsan aad iyo aad toddobaadkan waxaa kaloo dhacday kooxda real madrid ayaa waxaa laga ciribtiray tartanka la yidhaahdo copa dolary oo ah koobka boqolka ee waddanka spain koobka labaad ee waddanka ugu xiisaha badan Ee, real madrid sanadkan meesha u socodso maxaa lagu tilmaami karaa Ee, Neil Ramsey oo dabcan hogaanka ee horyaalka Spain lagu hayo sagaal iyo toban dhibcood kunna champions baaq u league yahay oo keliya ayay ka tartami doontaa ha kunna baaq u yahay sidoo kale laga cirib tiray koobka Copa del Rey aad haddana ay ku wajahan tahay ee, lix iyo toban wareegga lix iyo tobanka Ay.
ee, naadiga PSG Mm.
niyohow meel uma socotso meel uma socoto inkastoo la leeyahay neymar ee wuu soo laaban karaa laakiin mbappe baa ka maqnaan doona kulanka real ee paris laakiin Mbappe iyo Neymar haddaan iska ilo waxaas Ah.
xidiga PSG way ku fariyin naadiga Ramsey damiirya filmi ah Xabaari iyo xidiga kale uu tahay salaf ka mid yahay xitaa Aad iyo aad.
Ima- ee, tiimka PSG ayaa u samaysanba tiim guulo Mm.
marka ee, ee, dabcan Cabdicasiisow, ee, gabagabadii barnaamijkan waan kusii dhownahay aad iyo aad Ee, dhanka kale caa waxaa la ciyaari doonaa manchester united ayaa la ciyaari doonta eh, ama ciyaari doonta kulan ka tirsan FA Cup ah marka wareegiisa afraad waaye manchester united eh, sanchez laga yaabaa inuu kulankiisa ugu horreeya u safto Eh, toddobaadkaas as maxamed oo kale waxaa saftay philip coutinho oo ahaa xidigii ugu dambeeyey ee ugu fiicnaa barcelona la soo wareegay aad iyo aad weliba si fiican u ciyaara marka la fiiriyo eh, taabashadiisa iyo geesinimada uu sameeyey iyo dhaqaaqiisii maxamed waxaa kaloo jirta yarmina weli kooxda barcelona u safa laakiin kadib kusoo bilowday mascherano ee toddobaadka la macasalaameeyey si weliba cajiiba loo macasalaameeyey garoonka camp nou Eh, qeybihii ugu dambeeyey barnaamijka maxamed oo soo gaarnay markan hay maxamed igisaa ugu dambeeyey qadka ku jira
Ee, haddii aan iga dhegeystahan fariintan soo gaarsiiyey magacaygu waa xasan cali oo jooga degmada rakelnayd dabcan in madaxweynaha dal madaxweyne daleed uu kala doorto laba shaksi oo dabcan ah labada shaksi ugu muhiimsan waa arrin la yaab leh miistan waa u kalma ayuu leeyahay intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa dhegeystayaal barnaamijka isaaga sportska waa maxamed iyo cabdicasiis nabadgelyo